Barakacyaashani oo ku nool kaamamka Cadaani, Buulo Gaduud iyo If iyo Aakhiro oo ku yaala duleedka galbeed magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan ay wajahaya duruufo nololeed. Baahiyaha ay wajahayaan barakacyaashani ayaa waxaa ka mid ah hooy la-aan, cunno yari iyo waxbarasho la-aan. Qaar ka mid ah dadka barakacyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa hay-adaha taageera barakacyaasha ugu baaqay inay la soo gaaraan gurmud bani'aadantinimo.
iyo raashin intaba haysanin ilaa hooy la-aan intaba haysa eh iyo daawo wax dayac eh, tir oon ku haysana kaamkaas ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa sida ugu naxariiska badan kaamkaas ifay aaqaro oo biyo haysanin oo maxaan ku iradaa raashin lahayn oo maxay aheedee eh, hanguri aan lahayn iyo inna laga soo caawiyo annagoo ka mid eh barakacyaashii kaamka ifay aaqaro Eh, raashin la-aan asnagu haysto Eh, soon asnagu soo socdo wax dhibaato walbaba ay nagu furan tahay cawada roob hadduu yimaado aan dhooqada dhex jiijiifno roobka nagu kormurulaayo iskool ma laha dugsi ma laha wax walbaba is dhibaatadaas nagu haysato waxaanan rabaa ama aan ilaahay xigta aan ka codsanaynaa idinkana walaalahaynaa tihiin aan idinka codsanaynaa anigoo ismay xuseen maxamed kaamkaanayto oo if iyo aaqiro waxaa nagu haysata biyo la-aan waxaa nagu haysta hooy la-aan waxaa nagu haysta waxbarasho la-aan waxaa nagu haysta ilaahay kuma qaadaanataa masquulo la-aan maanta soon hadduu yimaado meel sooman culeysay nagu tahay ma qaadi karno waa soomanahay masaakiimananahay waana sii jilcannahay waxaan codsanaynaa inaa si deg deg le wax noolagu soo qabto barakacyaashan ayaa isugu jira haween odayaal iyo caruur Barakacyaashani ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad da' ah kuwaa oo xilligaani la daaladhacaya xaaladda dhanka nolosha ah.